dhinaca kale dowladda soomaaliya waxay sheegtay in dagaalkaasi lagu dilay boqol ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab oo laba iyo toban ka mid ihi ay horjoogayaal ahaayeen warkan ayaa waxaa wariyaasha muqdisho u sheegay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf al cadaala oo shir jaraa'id ku qabtay gudaha wasaaradda warfaafinta ee magaalada muqdisho wariyana v o a cabdicaiis barrow ayaa warbixinta nooga soo diray muqdisho wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada muqdisho waxa uu faahfaahin uga bixiyey howlgallo iyo dagaallo ciidamada dowladda soomaaliya iyo qaar ka mida qabaa'ilka garab siinaya ay saacadihii lasoo dhaafay la galeen al-shabaab wasiir al cadaala ayaa waxa uu ugu horreyn ka hadlay dagaalka ka dhacay deegaanka ceeldheere ee ku yaalla xadka gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe isaga oo sheegay inay ku dileen dagaalamayaal iyo horjoogayaal ka tirsan al-shabaab oo gaaraya boqol qof howlgal qorshaysan oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed iyo dadka deegaanka iyo saaxiibbada caalamiga ah ee taageera howlgalka lagula dagaalamaya khawaarijtu ay iska kaashadeen ayaa xalay saqdi dhexe ilaa saacado uun ka hor hadda wakhtiga halkaan aan taagannahay waxa uu ka dhacay deegaanka ceel dheere oo ku yaalla xadka kala qaybiya gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe howlgalkaas oo ahaa mid aad loo qorsheeyey islamarkaana xogtiisu ay ahayd mid isku dubaridan ayaa lagu beegsaday goob ay ku sugnaayeen in ka badan laba boqol oo ka tirsan maleeshiyada khawaarijta ee al-shabaab oo ay ku jiraan laba-iyo toban horjooge goobtaas oo ay ugu diyaargaroobayeen in ay dagaallo rogaal celis ah ku qaadaan deegaano ku yaalla xadka gobolka hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo maalmo ka hor laga saaray wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta soomaaliya ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in howlgalkii lagu qaaday deegaanka ceeldheere uu ahaa mid ay sii qorshaysay dowladda soomaaliya islamarkaana laga warhayay abaabul ay shabaabku ku doonayeen inay ku weeraraan deegaano horey looga qabsaday isagoo dhinaca kala qeexay in goobtaasi ay ku sugnaayeen horjoogayaal dhinaca dagaalka u qaabilsanaa al-shabaab khawaarijta la laayay waxaa ku jira ilaa toban ka tirsan horjoogayaashii hogaaminayey kooxda khawaarijta ah ee halkaas isku uruursanaysay howlgalkaas waxa uu ku soo dhammaaday in ciidamada qaranka iyo dadka deegaanka iyo muxuu ahaa si buuxda ay ula wareegaan deegaanka ceeldheere oo ahaa runtii marin aad iyo aad istaraatiiji ugu ahaa khawaarijta oo maaragtay ay ka abaabulayeen weerarro ayna doonayeen inay halkaa muxuu ahaa ay ku dhuumaalaystaan ciidamada qaranka iyo dadka deegaanka waxa ay hadda ku howlan yihiin oo ay ku daba jiraan firxadka qayb ka mida khawaarijta halkaas joogtay oo goobta ka baxsaday shirkan jaraa-id uu qabtay ku-xigeenka wasiirka warfaafinta soomaaliya ayaa waxa uu sidoo kale qeexay in maalmihii lasoo dhaafay ay jireen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo isku soo dhiibay dowladda soomaaliya isagoo dhinaca kala tilmaamay in dowladdu ay weli soo dhoweynayso shakhsi walba oo shabaab ka tirsan oo isi soo dhiiba waxaan rabnaa in aan u mahad celinno shakhsiyaad badan oo ka tirsanaa maleeshiyaadka oo markii ay arkeen runtii baaqyada dowladda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed ugu imaanayey goostay inay ka haraan fikirka khawaarijta kuwaasoo si isdabajooga isugu soo dhiibayey furimaha ciidanka qaranka soomaaliyeed iyo dadka deegaanku ay joogaan waxaan kaloon baaqu diraynaa kuwa weli ku harsan safafka khawaarijta oo aan leennahay saacad kasta oo idin dhaafta fursaddiinnu waa sii yaraanaysaa ka soo noqda dariiqa qaldan ee aad ku joogtaan una soo noqda dadkiinna iyo dowladdiinna kala faa'iidaysta baaqiinna marka laga yimaado warka uu maanta shaaciya wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta soomaaliya haddana ma jirto il kale oo warbaahinta u xaqiijisay khasaaraha dagaalkii ka dhacay deegaanka ceeldheere oo ku yaalla xadka gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe oo hadda wararka la helaya ay sheegayaan inay joogaan ciidamada dowladda soomaaliya maalmihii lasoo dhaafay dowladda soomaaliya oo kaashanaysa qaar ka mid ah qabaa'ilka iyo saaxiibada beesha caalamka ayaa waxay al-shabaab kala wareegeen dhul ballaaran cabdilcasiis barrow v o a muqdisho